togga weyn ee Gabayle waxa ay ku taallaa waddada isku xirta Korondhile iyo Butey ee dhacda waqooyiga ismaamulka Wajeer waa waddo muhiim u ah shacabka waqooyiga Wajeer oo maalinle loo adeegsado hadda way halaysan tahay xilliga roobka waddadani lama mari karo maadaama buundada halkaasi ku dhisan ay tahay mid gogoday oo halisteedu wadato taniyo wakhtigii dalkani kenya uu xorriyadda qaatay ayayna waddadan sida u halaysan tahay xildhibaanka waqooyiga ismaamulka wajeer ayaa waxaa laga xumaada ku tilmaamay in lagtani ama toggani weynee biyaha sido uu sidani noqdo xildhibaan ibraahim cabdi saney ayaa waxa uu carabka ku dhuftay in malaayiin shilin waddadani ay gashay taasoo xilligani noqotay mid aanan wax midha dhallah lahayn meesha aan taagannahay waa lagta gambeello lagtaan aad arkaysaan in badan baas qarash ku baxay mar allahi markaa qarash la geliyene asroobdaa daadka ayaa qaada wax allahay wixii qarash oo la geliyo la suubiyo kalvat meeshaa meel kalvat u baahan ma aha waa meel u baahan bridge bridge qaymo leh saddex boqol afar boqol oo milyan meelaha qiyaasee wax u baahan waaye markaas roobka daa waad arki haysaa waxaana saaran buurihii etoobiya in yar oo roob ee markaas daa uma malaysan kartid biyaha maraaya halka xoolo badan baa ay qaadeen dad baa ay qaadeen asal waxaas ahaa jira jidkaa mid hoos imaada countiga dowlad goboleedka wajeer waa laga beddelay hadda waa kenha national government dowladda sare ayaa soos imaadaa waa dad waa jid dhibay bulshada halka degan mar allahi markuu roob da'a haweenka isbitaal lama geyso karo markay umulaayiin caruurta iskuul ma aadi karaan lama ganacsan karo bugto iyo nooc allahi wixii shaqo ahe bulsho muddo saddex bilood way istaagaysaa waxaan leenahay ayaa ah dowladda inay jidkan ay shaqo ka qabato inay shaqo ka qabato shaqo qaymo leh jidkaan la maro waxaa ka sii daran khasaarada biyaha halka maraaya waa biyo dahab ah nolosha hadda kadib waa sii xumaa haysaa nolosha waa biyo biyaha ina la keediyo beeraha lagu fasho waa wax la doonihaya kenya nasiib xumo ilaa ay hadda raashiinka waxay ka soo dalbatahay dibidda biyahan ayaan haasannaa raasimaalkan ayaan leenahay dhulkan aad arkayso waa dhul qaymo badan wax kasta ayaa ka bixi kara badar nooc kasta waxaan suubila'nahay inay biyahani aan keedsanno jidkani la maro anna beero aan abuurano oon raashinkii waddankaas u baahnaay ee la tacbado waxaas waa nasiib xumo rajada aan leenahay ayaa ah dowladda kenya kwansa hawshaan inay wax ka qabato ay isbeddel keento jidkan ay hagaajiso biyahan la keediyo waa ogsoonahay butey shaqo baa u soo socota tanna lagtan waxay martaa yabuuno waa midaan saaka idan tusi oo idana dhibto magaalada buuno waa uun lagtan wareegato waxay sii martaaya ceellaas ceellaas idana fatahaad iyo waxaas bay ku suubisaa way dhibtaa waxay martaaya giriftu lahelay agaheed ayay martaaya waa lag ilaa iyo badweynta indiya bii ku shubto marka wax lag la dhihi kara ma aha waa un webi xilli kasta ayaa biyo ay maraynin laakiin waa webi wakhtiga asroobka jiro waa webi latoo webiga taano waxa aan wadno waa codsi codsina si kasta loo sheegi waxqabad aan rabnaay sidaan wax u tuugayna waan daaline howlqabad ayaan u baahannahay kenya kwansa ayaa nooga dambaysa tuugtan tan hadday waxba qaba waayse waa la aamusaa maadaama xildhibaanka tahay wasiirka beeraha iyo baaqad u diraysa
wasiirka beeraha horeyaan u sheegay inuu halku imaada as ogaada fursaddan keedinta biyaha dhulkan qaymihiisa sidii raashiin lagu tacabo lahaa kenya raashiin inay ay xilliyahan ay dibidda ka soo geliso waa nasiib xumo annaka abuuro karno roobka midka ugu yar wuxuu keenaya meeshaan daad aad umalaysan karin biyaha ina la keediy wasiirka beeraha lenturi as imaado indhihiisa as ku arko as howlqabad as ka soobiye waa waxaan doonayn dibiddan indhaha loo taagaya oo loo socdo ina laga soo laabto oo kenya dhexdeeda ayaa raasimaal qiimo badan meel kasta ay- ay jiraan war waddanka ayaas nacafi nooc kas as jiraaya biyahan waa qaymo dahab dhulkan ad aragtay waa dahab waxaan kulli waxay rabtaa maamul iyo dhaqaale iyo fikiraad iyo juhdi dheeri ah ee wasiirka inaas halka imaada ayaan doonayaa wasiirka murkumeen asagani hool baa u taalla waad arkaysaa kalfad meel birij u baahan kalfad laguma gudbo sanad kasta konton milyan toddobaatan milyan baa la geliyaa waa la dhaqaa waxaan u baahan nahay birij qiimo leh lagu gudbo biyahan waa biyo xoog badan awood leh marka waa dowladda hadalka inay yarayso howlqabadka ay bilowdo waa waxaan ka codsahaya